bismillahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subaxnimo ee raadiyo beerula qodobada warkeena aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah duruufo dhanka nolosha oo soo food saaray barakacyaasha ku nool kaamka najax ee beledweyn tartan kubadda cagta oo lagu qabtay magaalada arabsiyo mashruuc lagu caawinaya dadka barakacyaasha oo laga daafuray magaalada hargeysa shacabka degmada xaradheere oo codsaday gargaar qodobka dibadda waxa uu noqonayaa hogaamiyaasha yurub oo taageeraya qorshaha carabta ee dibudhiska gaza waa sagaalka bish saddexaad sanadka laba kun labaatan iyo shan waxaad dhegeysateen qodobadii ugu door korona warkeena haadsan waxaad kusoo dhawaadsaan warkii oo fidsan oo idiin sii aanbaqaada anigoo ah xawluul aadan xuseen duruufo dhanka nolosha ayaa soo food saaray barakacyaasha ku nool kaamka najax ee beledweyn
qoysaska barakacyaasha ee ku nool kaamka najax ee beledweyn ayaa wajahaya xaalado biyo yaray iyadoo hadda ay isticmaalaan biyaha webiga shabeelle oo ay ka dhalan karaan cudurro maadaama dhadhankooda isbeddel ku yimid qoysaskan ayaa u badan caruur iyo haween kuwaasoo duruufo badan oo ay ugu horeeyaan biyiyari haysato qaar ka mid a qoysaskan ayaa raadiyo beerlo uga warramay biyiyarida haysato iyo saameynta ay kala kulmeen isticmaalka biyaha webiga shabeelle biyahan cabno waa biyo webi biyihii webigana waa isbedelay oo biyihii qareera soo galay sidaysay aadaan sii go-o hooyeen hay-adda waxaan ka cudsanaynaa biyogelin biyo ina nanoo keeno oo nanoo keeno booyaad meel nanoo dhiso sidaasaan dowladda hay-adda aan ka cudsanaynaa biyaha webigana marka ay isbedelaan cudurro badanaa ka dhashaa cayayaanaa ka dhalana qoraxdiina waa kulushahay oo bil maarsaa lagu jiraa marka biyahaasaan aad aan u towsannahay webigii qaraaraas noqda biyihii waa yaraadeenoo waa iska cagaarteen marka waxaan u baahanna inay biyogelin naloo sameeyo oo biyo naloo keeno oo maanta maartay waxaan ku cuni lahen hataa waan rabnaa waxaan ku afurna hataa ma haysano marka dhar hataa ma haysa ilmaha waxay noogu iidaan wax walba waa iskaga baahannahay hadda waxaa noogu sii daran biyaha iyo baadkaa noogu sii daran inay naloo keeno oo si dhaqsil naloogu keeno hadda saan ay tahay hataa ilmaha hataa naga shubmooyin annaga waawaanka caloosha ay naga qabteen waa shubmoohoynaa marka waa kaas inay biyo naloo keeno aan u baahannahay oo biyo macaan naloo keeno biyo gelin naloo sameeyo saasaan u baahannahay galabtiina waa iska go-aan waqtiga afurka biyaha waa go-aan oo yafay dhahaan marka marka qaar waxaan barinaa oo manaan barina waxaan ku afurna ma haysano oo biyo e dhibaato aada u weyn aanu ku qabnaa annaga saasay sii tahaaba xilliyada qaar la helinba inay la helo biyo ummadda meesha degan ku filan ayagoo markaas wasaqaysan waana dareemi kartin qof maanta dhan soonaay inuu biyo webi oo xaaladooda ay bariga dhexa tahay uu ku afuro hadduu ku afurona dhibaato ma ogi wax kaloo hadda uu ka istifiidaa ma lahan marka waxaan u baahnaan lahayn inaan biyo nadiif ah sidaan macnaha aan ku heli lahayn noolu sameeyo oon xilliyada hadda ramadaana lagu jiraa waad dareemi kartiin qof maanta dhan soonaay xaaladda uu ku sugan yahay inaan marka biyahaas culeyska noola saaro biyo nadiif ah noola keeno aan u baahan aana codsanaynaa maadaamaan dad dan yarnahay aan macnaha awoodin goobaha caafimaadka inaan maanta aan had kastaba aan gaarno waana dareemi kartaan shuumbiyood xaaladda uu leeyahay wixii marka nadiif ma ahan waa biyo xaaladoodu ilaahay og yahay webigii waa qaraar lama cabi kara marka qaar maanta dhan waa sooman tahay barf ma haysatid xitaa iskaga qaboojiso qaboojiya haddaad ku shubtane wax faa'iidou keenaa male maba cabi kartid marka qaarba naftaas un lagu saba ma ogiy wax faa'iidooyay leeyihiin ma lah qoysaskan ayaan awoodinna iibsadaan biyo nadiifa iyadoo biyaha ay ka doontaan webiga shabeelle waxaana hadda jiro cudurro badan oo ka dhashay isticmaalka biyahaasi
tartan kubadda cagta ayaa lagu qabtay magaalada arabsiyo bilaal zaahirwaani ee inoo faahfaahinaya magaalada arabsiya ee gobolka gabiley ayaa lagu qabtay tartan kubadda cagta ah kaasi oo loo qabtay kooxaha ka dhisan degmadaas tartanka ayaa waxaa ka qayb galaya kow iyo labaatan kooxood oo ka dhisan degmada arabsiyo waxaana qabashadiisa iska kaashaday maamulka dowladda hoose degmada arabsiyo xildhibaan fawsiyo iyo bahda ciyaaraha gudoomiyaha dhalinyarada ciyaaraha degmada arabsiyo master cumar cabdi cumar ayaa ka warbixiyay ujeedka loo qabtay tartanka furaynaa koobkii rabadaanta oo ay kasoo qeyb galayaan kooxaha koob iyo labaatan kooxood halkan waxaanu dardaaran aan uga jeedinayaa iyo mahadnaq inantaa koobka qabatay boosiya waxaanu loogawaanu mahadnaqaynaa ilaahay xasanaadka ha kuugu daro dhallinyartaa aad dhiirigelinta u samaysay waxaa kaloo aan u dardaaran u jeedinayaa ciyaartooyga ka ciyaaraya halkan waa bil rabadaan waa bil bisha rabadaanta markaa waa inaad caadifadaada yaraysaan qaar ka mid ah baxda kubadda cagta degmada arabsiyo ayaa bogaadiyey degmadeena rabsiyo waxaa alxamdulilahi rabbilcaalamiina in sanadka ay tahay markii koowaad ee dowladda hoose ee degmadu aanay maalgelinayn waan halkan jeclahay inaan uga mahad celiyo walaashay foosiya caydiid oo maanta maalgelisay tartankan kubadda cagta ee halkan ka qabsoomaya ee degmadeeda ee arabsiyo waxay ka tirsan tahay waxa weeyaan muwaadiniinta reer somalilan gaar ahaana degmadan arabsiyo ka soo jeeda ee doonayay inay isku sharaxaan jagada xildhibaannimada ee matalaada degmada arabsiyo ay ku mateli doono baarlamaanka halkan sanadkii hore waxaan ka sheegnay in degmadan arabsiyo layskugu iman doono in kooxaha ka dhisan degmooyinka kale halkan iman doonaan sanadkii hore waxaanu ku marti qaadnay kalabaydh maantana ilaa gebiley baa joogta oo tartankan ka qayb galaysa waxaan rajaynayaa sanadkaa sanadkiisana hargeysa oo socota kooxa ka mid in halkan iman doonaan halka ku furnay wareegii koobka kubadda ee bisha rabadaan oo lagu qabanayo degmada arabsiyo kaasi oo ay halkan ka qayb gelayaan koob iyo labaatan kooxood oo wareegaa ka qayb gelaya oy sideed iyo toban ka mid yihiin ka mid ah kooxahaasi ay yihiin degmada arabsiyo saddex laba kooxoodna ay ka yimaadeen gabiley kooxna ay ka timida kalabaydh oo halkan maanta ku qabanaya wareegaas ka qayb gelaya waa ciyaar aad iyo aad u ballaadhan ayaa ka dhacaya halkan inta ay wareegu socdo waxaan ciyaartooyga iyo dhammaantoodna u rajaynayaan dhammaantood inay ciyaarta guulna ugu dhammaato guulna ugu soo dhammaato waxaa kaloo halkan aada ugu mahadnaqayaa foosiya caydiid aadan oo iyadu maanta maalgelisay ama u qabatay dhallinyarada degmada arabsiyo ee koob iyo labaatanka kooxooda inay ka wareega bisha rabadaan iyaduna u fudaydisay tartankan ayaa door muhiima ka qaadanaya horumarinta isdhexgalka iyo xirfadaha dhallinyarada degmada arabsiyo
mashruuc lagu caawinaya dadka barakacyaasha ayaa laga daafuray magaalada hargeysa cabdimajiid macalin aweys ayaa inoo faahfaahinaya wasaaradda dib udejinta iyo arrimaha bini-aadinimada maamulka somalilan oo kaashanayso hay-adda alraxma ayaa daafurtay mashruuc lagu caawinayo dadka barakacyaasha ah ee ku nool maamulkaasi wajigo koowaad ee mashruucan oo laga daafuray magaalada hargeysa ayaa waxaa dhar iyo maacuun loogu qeybiyey qaar ka mid ah qoysaska barakacyaasha ah ee ku nool magaalada hargeysa agaasimaha guud ee wasaaradda dib udejinta iyo arrimaha bini-aadinimada maamulka somalilan mukhtaar cabdi jaamac iyo gudoomiyaha hay-adda alraxma sheekh cabdalle maxamed ibraahim ayaa si wada jira ugu warbixiyey ujeedka mashruucan marka ugu horreysa waxaan u mahadnaqaynaa ilaahay oo maanta aynu halkan u joogno inaynu qaybinno alaab loogu tala galay dadka danyarta ah maadaamaaynu ku jirno bil rabadaan gargaarka la qaybin doonaa wuxuu ka kooban yahay shan iyo labaatan kun oo iskugu jira koodhadh wuxuu iskugu jiraa koob iyo labaatan kun iyo shan boqol oo iskugu jira koodhadh maacuun iyo taandhooyin waxaana loo qaybin doonaa dalka oo dhan guud ahaan ooay ku nool yihiin dadka nugul ee barakacyaasha ah markiska muddo dheer baynu wada shaqaynaynay markisku waxa weeyaan wax badan buu somalilan taray somalilan wuu ka shaqeeyaa hadday noqoto qaybta netforka iyo qaybta barakacyaasha dhinac walba uu ka shaqeeyaa aad baan ugu mahadnaqaynaa markiska oo shaqadiisu soo noqnoqotay waxaanu leenahay aad baa u mahadsantihiin jasaakum allahu khayran wafdiga ka socda markiska markisalmaan waan aad baan u salaamayaa waxaan leeyahay ku soo dhowow aad baad u mahadsan tahay dariiq dheeq baad soo martay waanu kugu mahadnaqaynaa aad baan kugu mahadnaqaynaa waxaan u mahadnaqaynaayoo kale iyaguna hablaha haddii la eedmaaya ama guddida soo diyaarisay dadkan ee gacanta ku haysa ee shaqo fara badan ka qabatay aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaan leeyahay jasaakum allahu khayran hawl wanaagsan baynu qabanaa insha allah qaar ka mid ah qoysaska ka faa'iidaystay wejiga koowaad ee mashruucan ayaa ka mahad celiyey
hay-addan bilusalmaan ka tirsan binsalmaan maxamed bin salmaan markiska aad iyo aad baan ugu maqnay raxma sharati ama raxma foundation oo iyaduna ku howlan deeq soo qaadista iyo qaybinta ina soo gaadhsiisay dadkan danyartaa oo ka mid ah xaafaddan malowle aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa hay-addan raxma charity oo ka soo qaaday aad iyo aad baa labadaba aan idiin soo dhaweynaa allaha idin barakeeyo eedow dawladdana waan waan u mahadnaqayaa hay-addana waan u mahadnaqayaa janno fardoosa allaha idinka wada waraabiyo intaa ay noo keentay inka badanna allaha naga siiyo marka ilaahay rabbiga isagaa qaadiroo raxmaanoo raxiineh ilaahay hay-addaa arraxmaa allaha barakeeyo hay-addaa arraxmaa allaha barakeeyo mashruucan ayuu qorshuhu yahay in lagu caawiyo koob iyo labaatan kun oo qoys oo ka mid ah barakayaasha ku nool maamulka somalilan
shacabka degmada xaradheer ayaa codsaday garmad kala duwan cumar yuusuf aadan ayaa inuu faahfaahinaya odayaashii waxgaradka degmada xaradheer eh oo kulan ku yeeshay degmada ayaa ka hadlay xaaladaha nolol xumo ee ka jira degmada baahiyaha ugu daran ee haysta shacabka degmada xaradheere ayaa waxaa ka mid ah biyo la-aan iyo caafimaad darro qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ayaa hay-adaha iyo dowladda soomaaliyeed ugu baaqay in ay gurmad la soo gaaraan kaasi waxaa looga hadlaya xaaladda abaaraha odayaashtu way daba dheeraatay heerkii ugu sarreysay ayay maraysaa roobabkii dhowr xillihii oo isku xigta ayay baaqdeen baaqaas wuxuu ku wajahan yahay hay-adda maareynta musiibooyinka federaalka in maaragta ay gargaar la soo gaaraan isbitaalkii daawo la-aan waaye xoolihii waa baaba-een oo maaragta abaaraa baabicisay dhulkii dhulbeereedka ahay maaragta isagana sidoo kale marka baaqaas ayaa maanta maaragtay ayaan diraynaa oo diraynaa haydaha ay qusayso oo aan magacawnay intaas waxaa dheer marka dowladda waxaan rabnaa inay ka jawaabto baaqaas insha allahu tacaala maanta waxaa meeshaan iskugu yimid odayaasha dhaqanka degmada xarar dheere adda maareynta masiibooyinka waxaan leenahay in badan ayaanu la hadalnay toban jeeraan baaq u dirnay wax badanaan la hadalnay waxaan leenahay laga soo jawaabo haddii dowladdu waxaan ka codsanaynaa inay ka soo jawaabto ayagu meesha madaxweynuhu waa noogu yimid taliyaha ciidamadu waa noogu yimid balyo kaliya naguma aadana naguma filla waxaa nagu filan in lalaga taakuleeyo abaaraa ka jirta meeshan biyo dhaamisaa loo baahan yahay wax la cunaa loo baahan yahay waxaan leenahay ha laga soo jawaabo baaqeenna baaqeenna ha laga soo jawaabo marka koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba waxaan leenahay baaqeenna ka soo jawaaba saddex sano oo dhudhow ayaa xardheere nabad yahay inala ka soo gaaro dad iyo duuba waa iska kor dhaceen beer male dhaqan kale ma hayno waxaan ummadda in nala kala mid dhigo degmooyinkii naga dambeeyey oo hadda degmooyin loogu wada magacaabo aba hadda intii annaga aan nabadda ahayn kadib laga abtay baabuurta meelay kala geeyaanay la-yihiin
saasay hawluhu u kor taagan yihiin si kastaba degmada xardheere ee gobolka mudug ayaa wajahayso biyo la-aantii ugu darnayd waxaana shacabka qaarkood biyaha ay ka keensadaan meelo aada u fogfog
dhegeystayaal waxaad la socotaan warka subaxnimo ee raadiyo beerlo intaanu gudagelin waxaad kusoo dhawaataan baaraad waxaad kusoo dhawaataan xubinta sarifka suuqyada
kulan wacanoo wanaagsan dhegeystayaal saaxiibyaal kusoo dhawaada xubinta sarifka ee suuqyada warka subaxnimo waxayna kusoo qaadan doonaa qiimaha la iibiya qalimaanta darsanka qalimaanta ayaa la iibiyaa sideed dolar halkii saxaba ayaa la iibiyaa hal dolar qalinka loo yaqaano corruption bank ayaa la iibiyaa darsankii sideed dolar halkii saxaba hal dolar qalinka calaamadeeya ayaa la iibiyaa lix dolar darsankiisa halkii saxaba ayaa la iibiyaa nus dolar xubintiin waa egeynta
markan waxaad kusoo dhawaataan xubinta ciyaaraha
sacab sacab sacab kulan waxaan wanaagsan dhegeystayaa meel kastoo aad joogtaan kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha warka subaxnimo ee radio baaluul aan ku bilaabee ciyaaraha la filayo in ay beledweyne ka dhacaan waxaa markaasi garoonka kubadda cagta buulaxaabli iyo afyare magaalada beledweyne si habsalamil ugu socda tartan kubadda cagta bisha barakeysan ee ramadaan kulamada dhacaya garoonka buulaxaabli xulka kutembo ayaa wajahaya xulka saxafi iyadoo sagaal saac afartii shan daqiiqo ciyaartooda ay bilaaban doonto sidoo kale gaadiidka ayaa waxay la ciyaari doonaan kooxda iftin iyadoo toban kiloba qadar afartii shan daqiiqo ay caawda ciyaari galabtooda ciyaari doonaan kulamada kale ka dhacaya garoonka afyare ayaa waxaa kulanka ugu horeey uu soo geli doonaa sagaal saac afartii shan daqiiqo daarasalaam iyo sidoo kale badda cas ayaa wada ciyaari doona halka v i b iyo xidigaha ay sujiidi doonaan toban saac afartan iyo shan daqiiqo xubintiin ogeynta
intaasi aan kaga gubna xubinta ciyaaraha warka subaxnimo ee raadiga beerula qodobka dibadda waxa uu noqonayaa dhegeystayaal dalalka ugu horeeya midowda yurub ayaa sheegay inay taageerayaan qorshaha carabta ee dibudhiska gaza oo ay ku kici doonto konton iyo saddex bilyan oo dollar laguna fogeynayo falastiiniyiinta in laga barakiciyo dhulkooda qorshahan oo ay la timid masar ayna soo gudbiyeen hogaamiyaasha carabta ayaa waxaa diiday israa'iil iyo madaxweynaha mareykanka donald trump wasaaradaha arrimaha dibadda faransiiska jarmalka talyaaniga iyo britain ayaa soo dhaweeyay qorshahan oo lagu doonaya in gaza dib u dhis loogu sameeyo muddo shan sano gudahooda warkii subaxnimo waa inaga insaa dhegeystayaal